Deegaanka warciisa waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca bariga magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxaana laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga iyo dhismaha. Gudoomiyaha degmada Warciisa Xursho Xuseen oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta Isna ayaa sheegay in deegaanka uu yahay mid amni ah isla markaana ganacsiga loogu yimaado tuulooyinka u dhowdhow waxa uuna xusay in deegaanka ay ka socdaan horumaro kala duwan oo dhanka ganacsiga iyo bilicda ah.
deegaanka wax badan ayaan ka qabanay dib ogis badan ayaan u fidinay waxyaabo badan oo iska qaldanay oo kalaya jiray waa wixii oo dhan dib ayaan u hagaajinay deegaanka bilicdiisii iyo wixii oo dhan dib ayaan u soo celinay nadaafad ayaan ka samaynay aadan u wanaajinay sidii meelaha oo cariiryahoo luuqamaha la maraayo kalay waan ka sijinay dadka wadooyinkiisa waa aaday u fiican yihiin suuq ayuu leeyahay suuqya qaarkood ma sidii isku dhex yaacin waa waa kala habaynay qayb qayb ayaan u kala samaynay sidii si suuqa oo xoolahoo kale dhinac ayaan u bixinay oo meel oo istaraatiiji ahaan ka dhignay qaybaha oo sida ganacsiga oo kale sida digirtoo kale qayb ayaan ka dhignay iyo galeyda iyo ii sheeg sisinta qaybta ganacsiga suuqa asigana qayb kale istaraatiiji aan u samaynay asigana oo sida meelihii oo baqaarihii lagu xaray kale u dhow wixii oo dhan waa kala nadaaminay aadu u qurux badan yahay waxaa jiro maalmo oo khaas ah oo halka loo safar tago deegaanka warciisa waa deegaan baaxaddiisa ay iska weyn tahay bulshadiisa way fara badan tahay maalin kasta ayuu horta suuqa iska furan yahay oo waa waa miftaax wuu furan yahay maalin kasto waxaad doonta ayaad ka helaysaa waxaa jira marka maalmo oo maalin oo khaas ah oo laysugu yimaado oo ii sheeg degmooyinka iyo tuulooyinka kale iyo meelaha laga wada soo wada safray deegaanada u dhow dariska laga soo wada sarfayo oo looga yimaado ayaa jira waa maalin khamiis ah maalintaas xoolihii iyo waxyaabihii oo dhan baa laysugu keenayaa mahaasaa ganacsatadii oo dhan bay imaanaysaa ganacsatadii qeybtii jowhir ka tageen wixii muqdisho ka yimideen wixii meelaha dhadhow ka yimideen deegaanada kale iyo degmooyinka oo kaloo noo dhadhow wixii oo ka yimideen mahaasaa laysugu wada imaanayaa deegaanka warciisa waxaa ku nool qoysas badan waxaana xilligan laga dareemayaa in ay dadku helayaan waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga